بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeena sagaal iyo tobanaad maanta waxaan uga hadli doonaa haddii ilaah yihahdo alansaar ansaaru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan uga hadlaynaana laba sabab awgeed marka hore waataan idiin sheegay tobankan dhexo mawaadiic kala duwan yaan uga hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo inta kale ramadaanka iyo wixii la xiriira un baan ku gaaryeeli doonaa ansaarta waxaan u dooranay sida nebiga uu sheegay xubuhum iimaan wa boqduhum nifaaq in la jeclaadaahu waa iimaan in la necbaadaana waa waa gaalnimo nifaaqo kasii xunba waa weli marka kuma xirno waqtiga nebiga calayh salaatu salaam uu joogay ansaarta in la jeclaada keli ah waxay islaamka ku leeyihiin oo abaal ah yaa waxay nagu waajibinaysaa inaan jeclaano jacaylkeenaasna annaga aan jecelnahayna waxaa weyaan iimaan baan ka helaynaa iimaankeennaa ku siyaadayo haddii aan nacnane nebiga oo loo gargaaro oo aan nacnay macnihii ka dhigan tahay marka waa nifaaq waa mid midda labaad ansaarta maanta islaamkan aan ku naaloonayno bacd allaahi tacaala ayagaa sabab u ah marka wanaagooda in in laga hadlaahu waa macruufkii ay noo sameeyeen oo laga abaal celiya ay noqonaysaa marka sidaa daraaddeed baa waxaan rabnaa kelimaad yaroo kooban mawaaqiftoodii dee wax oo labaatan daqiiqa iyo shan iyo toban daqiiqa lagama gaari karo ansaarta ansaarta asalkooda horta min alyeman bay ka yimaadeen markii sadiga la dhihi jiray ma'rib la dhihi jiray markuu burburay dadkii abaar ay lasoo gudboonaatay kala firdhadeen qaarkii soo aaday qaar ka mid ah waxay soo aadeen madiinatu rasuulilahi sal alla alayhi wasalam meeshaasay soo degeen asalkooda meeshaasay ka yimaadeen waa mid midda labaad nebiga waxay u yihiin abtiyaalo oo waxa weeyaan waxaa ka mid e reer bani najaar nebiga hooyadiisa ahayd aamina qoladaasay ka mid ahayd asalkeedii marka hum akhwaalu nabiy sal allahu alayh wasalam xaaladoodu madiine bay deganaayeen iyagoo laba qabiilo ka kooban ansaar labay ka koobneed ows iyo khasraj waxaa la deganay saddex qabiiloo yahuudda ka mid ah oo ah reer bani qurayda iyo bani qaynuqaac iyo bani nadiir yaa ku hareeraysnaay qoladaas oo yahuudda ahlu kitaab bay ahaayeen ahlu kitaab yaa bani israa'iil markii la leeyahay yaa ahlalkitaabi ayaga iyo kirishtaanka waa dayib qoladan oo carabta aneh oo ansaarta aneh wathaniyiin bay ahaayeen wathani macnaha waxaa weeyaan asnaam iyo wixii lamid ah sidii kufaaru quraysh ay ku noolaayeen yay ayagana lamid ahay caraboo dhan waxba isma dhaamin sababta waxaa weeyaan diin oo kiristaan waddankaas markaa kama jirin yahuudda diinteedana waa loo dhashay dacwo laguma galo haday hadda yahuudda oo degan madiino degan hadday dhihi lahaan diintan kaana nala qaato waxaa laga yaabi lahaa inay la qaataan laakiin waxay leeyihin carabaatiin diinteenamaba soo geli kartaanbo walidaalika diinta yahuudda waxaaba looga badbaaday ayaga fasaad iyo xasadnimo ha sameeyaane dad intay u yeertaan diintooda u yeeran maayo diintooda waa loo dhashaaye lama galo marka qoladan yahuudda shaqadooda waxay ahayd qoladan la dirista ah oo ansaarta ows iyo ows iyo khasraj iyo isku diri jireen marka dagaal aan dhammaanayn ayagoo yar oo dad gobol kale ka yimid ah yay haddana fii maa baynahum liannahu jahliga iyo iyo kufriga keenaya yacni absad alumuur bay isku dagaalayaan qoladan yahuudnana waxaa dhinacay ka kicinayaan markay labadan dagaalamaan yay ayagana dagaal ka soo geli jireen yahuudda qolana qolana ay la safanayaan qolana qolana bay la safanayaan macnaa ma ahe ayaga naftigooda kuwa ka badbaada dagaalkaas ma ahayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay yahuudda inaysan ka khayr badneen kuwii carabta markaa joogay huma antum haaulaai taqtuluuna anfusakum watukhrijuuna fariiqa minkum min diyaarihim tadaaharuuna calayhim bilim yahuudda lagula hadlaya ayagoo og in isdagaalan ay xaaraam tahay walaalkooda dhiigooda ou daadiy ay xaaraam tahay yay yuhuuddii markay qolana xagga la safato qolana inta la safato waxaa ka laazima inay qaarkood qaarka kala dilaan sharcigii ilaahay inay isdilin ahay bay meel ugu dhici jireen markuu dagaalka dhammaado oo qolo ayaga ka mid ah la gumaysto oo ay carabti qabsatana intay lacagtooda bixiyaanay kusoo fura jireen markaasuu ilaahay ku cambaaray wuxuu ihi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd markii la yidhaahdo dadkan ha dilina walaalihiina ah oo isla diin aad tihiinna ma aadan qaadino waa disheen markii ay la qafaashayne amarkii ilaahay oo in lasoo badbaadiyey aana lacagtii inaad ku bixiseen oo midii dambana islaamkoodii ay ka qaateen tii horena way ku diideen marka ayaga naftigooda takhabud bay ku jireen dad isku dhex yaacsan bay ahayn marka ansaarta waxay maqlayeen maadaama ay yahuudka agdhow yihiin waxay maqli jireen nebi wakhtigiisaa soo dhowaaday yacni marna mar waxaa dhici jirtay carabta iyo yahuudda in isdagaalaan marna carabta laga adkaado marna yahuudda laga adkaado markii yahuudda laga adkaado ya waxay dhihi jireen carabey wakhti yaraa idiin haray nebi wakhti nebi wakhtigiisaa la joogaa ilaahay baa nebi soo bixi doono sida iyo caadadeena dhaqankeyga lagu yaqaanana annagaa nagala soo bixi doonaa markaan rumayno diinta ilaahay wuu u gargaari doonaa dad xoogla baa noqon doonaa taas waxaa ka dhalan doona inaan idiin laayno oon idiin gumaysano dhulkiina idinkala wareegno saasay ka maqli jireen marka yahuudda waxay dhihi jireen ilaahu nebigaas wakhtigiis soo dadeji wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falamaa jaaahum maa carafuu kafaruu bih falacnat ullaahi cala alkaafiriin qoladaas waxay dhihi jireen nebigaas hadduu yimaado yastaftixuuna bihi ay binusratihi inay asiga ay u gargaaraan oy diinta ka qaataan oo qoladan carabta ah ay kula dagaalamaan oy dhulkoodii iyo dadkoodiina ay ku qabsadaan sidaasay dhihi jireen ansaarta marka waxaasay maqli jireen fiiri thaqaafada waxaa weyaan wax badana laga faa'iidaystaa ayagoo dhegtooda saas ay ugu dhici jirtay yaa waxaa dhacday inay maqleen nebibaas nin baa soo baxay oo maka ka soo baxay oo nebinimo sheeganay tiina horena madaxooda horey bay ugu jirto waxay ahayd arrin ku taagan bay ahayd markaa tii waxay dhalisay in caadadooda waxaa weyaan inay maka yimaadiin mowsimka xajka markii la yimaado laba iyo toban nin oo ayaga ka mid ah baa raadiyey nebiga way la kulmeen bal xaalkiisa wixiisa inay ogaadaan markay arkeen calaamadiisa iyo sidqigiisa islaamka way ka qaateen si sir ah marka waxay dhahdeen annaga wax kale kuu sheegi mayne qoomkiinan ula laabanaynaa qoomkooday ula laabteen sanadkii dambe waxay ku yimaadeen ayagoo toddobaatan kor u dhaafsan bal fiiri marka waxay la galeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam beyca wax la yidhaahdo inay macnaha daacadi ay siiyaan liannahu waxaa weeyaan taariikhda ku dhacday inaysan soo noqonin wax kalima haddii ninkii carabta ahoo oo madiina degan oo yuhuudda kula hadla war naga aamusa laysa calayna fi lummiyiina sabiil war waxaad tihiin male bahaa-in meelahaas ka soo socda baa tihiin annaga maad nagu sharaf tahay annagoo ahlu kitaabe saasay dhihi jireen ambiyada dhanna waxaa weeyaan laga soo bilaabo min nebiyillaahi yacquub ilaa ciisa laga soo gaaro reer bani israa'iila laga dooran jiray marka waxaa l annaga owlaadu lambiyaa baa nahay asbaad wax lala yihahdo adinka maxaa tihiin bay dhihi jireen marka tiibaa waxay ku dhalisay maanta inay noqdaan qofka dadka ugu horeeyo marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam way la gorgortameen ama way la beectameen markaasaa waxay yidhaahdeen annaga waxaan doonaynaa inaad noo timaadid waxaad rabtana shardiso annagana waan shardisanayna markaasaa nebi maxamedow maxaad naga rabtaa dabcan diinta waaba tan loo rumeeyo in diinta gacan lagu siiyo naftiisa wuxuu iri waxaan rabaa inaad iga difaacdaan wixii caruurtiina iyo dumarkiina aad ka difaacaysiin maanta haddii naftayda laysoo dhigoon idiin imaado inaadan i khudlaaninin oo duur bannaan cidla aadin iiga tegin oo aada i difaacdaan ilaa caruurtiina iyoiyo dumarkiina saad u difaacaysiin oo kale marka waad leedahay baa layiri nin baa soo istaago wuxuu iri war horta waxa baycada aad galaysiin macnaheeda ma garanaysa markaasaa yidhaha noo sheeg waxay ka dhigan tahay buu iri carabtii oo dhan wa min waraa'ihim yahuud inay saf idinka noqoto hal meel ay idinkaga soo jeestaan oo hadhowtii dambo ee intaasoo cadow ah adinka dhan ladiinkala feenanto ladiinkala tuurto marka haddii ay dhici doonto xaaladaas adag markaad gaartaan inaad dhihi doontaan nebi moxamedow kuma hay karnee naga taga hadda dadkiisuu dhex jooga iska dhaaf cabaasna waa yiri nin oo ansaarta ka midina waa yiri markaasaa waxay dha ilaahay rasuulkiisiiow wixii aad naga dalbata annaga waa ku siinaynaa diinta inaan kugu garab istaagno inaan naftaada aan difaacno waan samaynaynaa inaan u dul qaadanno wixii dhib nagu dhaco dhanna diyaaraan u nahaye annagana maxaan aan helaynaa bay yidhaahdeen nebiga waa u soo gaabiye aljanna buu nebiga caleyh salaatu wasalaam yiri nebiga ma dhihin xoolo badan baa ladiisii doonaa islaamkaa guuleysa doono waxaad heli doontaan madaxnimo waxaad heli doontaan xoolo waana dhici doontaa nebiga caleyh salaatu wasalaam wax badanna wuu sii ogaay wamaca daalika adduunyo kuma uusan boorina aakhiraba yuu u jeediyey wuxuu iri lakum aljanna markaasay kelimadii la yaqiina wallaahi maa nuqiil walaa nastaqiil baa yidhaahdeen nebigana uu saamixi mayna inuu nooga baxa baycadan la galnay annagana ka bixi mayna bay yidhaahdeen fiiri marka mowqifkan aad u qiimaha badanna waxaan doonayaa inaad la xiriirisid mowqifkii ahli maka nebigu wuu ka dhashay niman yaqaaniin bay ahayd maanta diintiisa hadday guuleysato ayday guul u ahaan lahayd ilaahay uu ku booriye wuxuu hi wa inahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun adigana nebi maxamedu diintan sharaf bay ku tahay qowmkaadana sharaf bay u tahay hadday noqdaan kuwa ee hor qaato marka waxay ahayd inay diinta nebiga caleyh salaatu salaam ay garbo u noqdaan umamta kaleba ha diida laakiin ayaga laa'iq uma ahayn laakiin kibri iyo isla weynin iyo santaag bay nebiga ka diideen diintiisa inay qaataan intaas keliya kuma ekaysanin waatay go-aansadeen markii ay ay dariiq masduud nebiga isla gaareen oy wax wadagoodaan inay dilaan oy boqol wiil u doortaan oo qabaa'ilka ay ka keenaan nebigana ay ka takhalusaan iyay gaarsiiyeen bal fiiri meel ay madax ka noqon kareen iyay miji ka noqdeen maalinkii aan aanba qabsa samee horey aanu soo dhace maalinkii maka la furtay dadkii shalay nebiga caleyh salaatu wasalaam dilayay inay dilaan u go-aansadeen yaa maka markii loo yimiday yaa waxaa weye ayagoo adila saakhiriin jeeshkii islaamka ah ayaa heeraray waa lasoo wada aruuriya nebiga hortiisaa la keenay wa akharuhum min alansaar boqolkiiba sideetan ansaar u ah afarta geesaa laga wada fadhiistay waa shalay ninkii dadkii inay nebiga rumeeyaan oy umamta kale ay hogaamiyaan heli kareen markay ka gaabiyeen meeshaas oo yidhaahdeen nebi moxamed diin uma ogolin haddiiba diin la keenaya wuxuu raggeenna waaweyn lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayn cadiim yaa yidhi haddiiba diin laba soo dejinaya raggan waaweyn naga naqaano haddii wax bay ahaan leed waaba ka fiirsanayn ba yidhahdeen ilaahay wuxuu ugu jawaaba ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum maciishatan fi lxayaati dunya allahu aayadkana allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah marka waxa weeyaan qowmkii ayaga almuhim mowqifkii xumay qaateen ilaahay wuxuu ku ku jazeeyey in maalinkaas laysku keeno ayagoo aada hoos u fiirina indhaha kor aanu qaadi karin markaasaa layidhi maa tadunuuna anii faacilun bikum wax kaloo sheegtaan way garan waaye diin ma ayna qaadanin qaraabanimo ma ilaalinin akhun kariim wabnu akhin kariim nin nala dhashay walaalkeenna oo dhalay bunbaa tahay waxaana kaafilanaynaa wanaag qoorta nebiga laga dheeray hadduu yidhaah loo dheeray waa wuu samayn kareen waa wax meesha waalidku ahba markaas idhabu fa antum mutlaqa iska baxaa layiri cafwiga nebigu u sameeyey waxay soo dedejisay in islaamka daahiran wa baatinan ay u qaataan marka ansaarta mowqifkaas bal fiiri almuhim nebiga caleyh salaatu salaam waa haajiray markuu madiino tegey ninkii markuu soo baxay boqol wiil ay u diyaarsanaa inay dilaan oo sida aada ogtihiin jidkii dheeray ku soo maray markuu madiino yimida dariiqada lagu qaabilay balfeeg eeg waxaa weeyaan ansaartii oo dhammaa soo baxday shubaanan wa shuyuukhan rijaalan wa nisaa'an atfaalan wa kibaaran kulli waa lasoo wada baxay talaca albadru calayna min haniyaati alwadaac wajaba ashukru calayna maa daca lilaahi daac yacni nebiga farxaddiisa maxay kula ahaan kartaa intay la ertahay ninkii shalay haddii gacanta lagu di oo lagu dhigo dhiiggiisa meel uu ku dhaca la waayn kari lahaa yaa maanta ummad dhan ay soo qaabishay oo awoodooda iyo karaankooda isdul dhigtay inay asiga calayhi salaatu wasalaam ay difaacaan nebiga farxaddiisa intay la ekaan kartaa ilaahay wuu ku ammaanay waaladiina aawow wanasaruu ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa lahum makfiratun wa ajrun kabiir ansaarta fiiri sida loo ammaanay muhaajiriinta waa lamid waladiina aamanuu haajaruu wajahduu fii sabiili illahi waladiina aawow waa isla soo galeen laakiin mawaaqif yar baa jirto oo qofka ku mutaysanayo darajo sarayso ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu abaal ugu dhigay dembi dhaaf iyo ajir weyn inay leeyihin mowqif lama iloobaan abay noqotay ayib marka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalkaas wuxuu ka jawaabay markii ansaarta lasoo hadal qaado inuu yidhaahdo xub lansaar min aliimaan wa buqduhum min annifaaq yacni tasawaru nebiga inuu yidhi in ansaarta la jeclaado ahu waa iimaan in la necbaadaane waa nifaaq macnaheedu waxay tahay wanaagga ay sameeyeen yaa nebiga calayh salaatu wasalaam ku qadariye uu maqaamkaas gaarsiiyo oo diinta ah mowqifka labaad waa mowqif cajiib ah markii nebiga calayh salaatu wasalaam madiine ou degay waxay noqotay anlaa yatiiba bilmuhaajiriina almaqaam fii makka ilaahay wuxuu ku waajibiyey nin kasta oo maka joogo islaam ka qaatay inuu madiine soo aado waajib bay ahayd hijrada fii bidaayati alamri way soo baxeen kufaaru quraysh waxay yidhaahdeen ninkii tagayo guryihiisa iyo xoolihiisa ou dhulkeenna ku tacbaday nin naga qaada kara ma jiro ninkii baxaya haska baxa keligiis laakiin waxuu naga qaada kara haba yaraatee ma jirto raggii way tageen ummad dhan oo waxay haysata aan jirin yaa madiine isku gurtay ansaarta oo duruuftooda uu ilaahay ogyahay oo nolol maalmeedkeeda cariiri ay ahayd dhul yaroo waxaa weeyaan oo lama degaan oo saxraa ah oo wuxuu yahay aanan jirin yaa intaas oo acdaad aha ku soo jabtay markay yimaadeen taariikhda ay sameeyeen ansaarta fiiri wاladiina tabawa'u اdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim wlaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayuuhiruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaasa wman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun ataxadda in laga helo taariikhda wax sidaas bani aadamka taariikhda min yowmi an khalaq allahu aadam ilaa qiyaami saaca taariikhdaas oo kale meel ay ka dhacda lama helay dad duruuftooda sidaas ay tahay in qaxooti ay qaabilaan oo ayaga ka badan adcaaf mudaacafa ah inay qaabilaan wax sahlan horta ma ah taas waxa weeyaan waaba yimaadeen waxaa ka sii weynin badan yuxibuuna man haajara ilayhim kulamaa acdaad ay timaado waxay jeclaan lahay qolo kalena inay yimaadaan adigoo taadi tabar la waysay markaad adiga qof kale aad adiga soo dumtid ood jeceshaha inuu qof kale kuu yimaado hada lam yaqac fi taariikh hadda waad aragtaa gaaladii yurub iyo intay xoola haystaan toban qofood ama toban kun oo qofood oo ku soo aaday duruuf awgeed badday ku fiirsanaya inay ku baaba-aan markay tagaanas ay ula dhaqmeen waad arkaysaa sidii kilaabtii oo kale loola dhaqmay baynamaa dadkaas ayagoo duruuftooda ay saas tahay yaa nin kasta markuu yimaado nin baa lagu leexinayay xoolihiisuu laba u qeybinaya intaan qaado ilaa daraja ay ka gaartay qaarkood inay yidhaahdeen ninkaan xaas lahayn aniga laba xaasaan leeyahay midaan kuu furaya markay ciddada ka baxday guurso intay ka dhacday meelay ka dhacday ma jirto yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu waxaa layidhi dadkaas wax yaroo culaysa xataa qalbigooda ma dareemayaan qofka bani aadamka xuduud buu leeyahay maanta qof baa kuu yimid waa dhoweysi mid kalaa kugu soo degay mid kalaa kugu yimiday xoogaa waxaad leedahay inad tiraahda bay ahayd wallaahi ilaahay baa amarkiis sidaan yeelna male laakiin culayshaa jiro maya maya walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim low kaana bihim khasaasa waa mid saddexaad markii wax ay noqoto inuu ninkaa muhaajiriga maanta qadeeyo iyo inaad adiga qadayso ansaariga muhaajirka lala dooran jiray ayagoo wixii u baahan bay dadka hormari jireen wayucimuuna acaama calaa xubihi markaasaa ilaahay waxa weya qaacida guud buu noo sameeyey waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun ninkii bakhiilnimo naftiisa ilaahay uu ka badbaadi ninkaa waa guulaystay sharu kuli sharin waxa weyaan waa bukli bukli marka hadduu qofka galo wax kheyr oo laga sugaya ma jirto dadkaas dad waxay ahayn deeqsi ah kurama ahlulfadli ah qalbigoodii waasac ahay baa ilaahi subxaanah watacaala u barakeeyey sidii bay ku kari kareen in ummaddii o dhan ay soo dhoweeyaan ay ummaddii sidaas ku badbaado ilaa jihaad laga galo oo markaa xoolahoodii ay soo dhacsadaan nimankii ahlumaka ahay ayib waqtigaa igu socdo mowqifka saddexaad waxa weeyaan jihaadka mowqifkii ku saabsanay nabiga caleyh salaatu wasalaam sidii awalba la malaynayay markii madiine la hareereeyey oo gaaladii mar kastaba weerar ay soo qaadayso you nebigu waxuu doonay inuu ogaado dadkan waxay ka qabaan arintaas ayada muhaajiriinta diyaar waa dagaal inay galaan waa u sheegeen nebiga marka wuu ku celceliyey nin sacad ibnu mucaad cubaada la yidhaahdaa hadlay ilaahay rasuulkiisa anagaad miyaad nala jeedaa buuri haa baa la yidhi markaasuu wuxuu ri ilaahay rasuulkiisiyow annaga horta waa ku rumaynay waana kula ballannay diintaadina waan qaadannay marka fawaladii bacahaka bilxaqi low istacradta binaa hada albaxra fakhudtahu lakhudnaahu macaka baali wax kale iska dhaaf dadkaan aan la dagaalamna iska dhaaf haddaad tiraa baddaan ha laysku shubo haddaad geshid waa kula gelaynaa baa layidhi hal ninuu annaga naga mid ana kaa dib mari maayo markaasuu wuxuu iri hadalkaas waxaan jeclaan lahay lacala allaha yuriika mina maa taqaru bihi caynuka fasir bina calaa barakat illaahi buuri waxaan jeclaan lahay inaad aragtid waxa aan kuu sheegayo wax rumayna ina taariikhdeenna ka aragtidna waa rajaynaa ilaahay inuu ku tusiyo buuri mowqif wuxuu ahay cajiib jiddan ah mowqifka afaraad oo ugu dambeeya maadaama waqtigaanba dhaafay waxa weeyaan markii maka la furtay ee xoolihii qoladii reer hawaasin xoolahoodii oo geel iyo ari iyo xoolo lahay la qeybiyey badigeed waxaa la siiyey dadkii kufaaru quraysh islaamka soo galay oo raggii waaweynaa quraysh horjoogayaasha u ahay baa loo qeybiyey nin boqol halaado geel la siiyo nin waxaan la siiyo intaanoo boqol ari la siiyo ansaartii waa laga dhaafay ansaarti qalbigooda wax baa galay waxaa layihi tilaabtii ugu horreysuu nebiga qaaday dhulkiisii markii la xoreeyey waxaa muuqata dadkiisi inuu mukaafa'adii la doortay oo macnaha oo ayaga wax siinayo nin baa u yimid nebiga u sheegay adiga maxaad ka qabtaa li warkaas waa aniga dadkaygaan la qaba wur arrintaas waa nagu jirtaa markaasaa layidhi ansaarta i kulmi waa la kulmiye markaasaa layidhi ansaarey warka idinka soo gaaray maxaa yihiin waa jiraana layidhi ilaahi rasuulkiisiyo markaasuu uri waa garamaynaa mid haddaad tirahdin waan idin golahay buuri haddaad tirahdin nebi maxamedow waxaan ku helnay adigoo lagu beenayay waan ku rumaynay adigoo lagu dullaystay waan kuu gargaarnay adigoo oo maxaan ku iraahdaa faqiir ah waxa weeyaan waan ku garab istaagnay haddii aad tiraahdaan waxaan ku harin adoo faqiira waan ku gacan siinay oo wixii aan haynaan wax kaa siinay haddaad tiraahdaan garaad ku leedihiin buuri arrintaas ayada adinkane anigana midaan gar kulehay buuri adinkoo baadiyeysan sow aniga idinma imaanin oo ilaahay sababtayda hanuun kuma aadan qaanayn buuri nabiga caleyh salaatu wasalaam nacan bay yidhaahdeen adinkoo kala tagsan ee maalin kasta isdagaalaya sow aniga idinma imaanin ilaahay aniga daraadday qalbigiina sow ilaahay iskuma dumin haabay yidhaahdeen adinkoo fuqara ah oo waxaad cuntaan aan haysanin ilaahay sabab idinkagama dhiga inaad aqniyaa noqotaan marka mar kastaba allah warasuuluhu amana bay yihaahdeen tiibaa waxay keentay in laysu garaabo nebiga marka wuxuu iri waa u jawaabo wuxuu iri dadkoo dhan hadday meelka baxaan buuri oy jid maraan ansaartana ay jid marto jidka aad qaadeenaan idinla qaadayaa buuri sid qaali iigu tihiin buu nabiga caleyh salaatu wasalaam leeyahay anta sidaad qaali iigu tihiin ummadoo dhan hadday dhinac marto ood adinkana dhinac martaan adinkan dhinaciina idinla mari lahay buuri waxaa idin dheeraade lowla alhijratu lakuntum ra'a min alansaar hijrada aan ilaalinayon hadda muhaajiriinta ka mid ahay maahine hijrada ajir weyn ay leedahay layskama burin karo hijradaas aan ilaalinay inay iga burtaan ka cabsanaya mooye aniga ansaaranba ka mid noqon lahay buuri boqoladoodanba sheega lahay markaasuu nebigu wuxuu iri allaahuma arxam alansaar wa abnaa alansaar wa abnaa abnaa ansaar markaasay ayagana oohin bilaabeen yay ogaadeen maqaamka ay nebiga agtiisa ku leeyihiin wax dhow inaysan ahayn markaasuu nebigu u daawaaba wuxuu iri adduunyo yar oo dad shalay gaalo ahayo islaamka soo galay aan siinayay sidii qalbigooda aan islaamka ugu soo dumo may damac idinka gashay buuri ilaahay rasuulkiisa oo daartiina idinla laabanayo oon maka ku haraynin miyaadan qadarinaynin baa lagu yiri marka raggaas ansaarta ah taariikhdooda wax la dhammayn kara ma ah inaan u ducayno inaan jeclaanno maqaamka ay nebiga ka joogeen nebiga ninkii qadarina ansaarta inuu qadariyo waayo wasalaamu calaykum waraxmat ullah